miikaah cutubka afaraad laakiinse ugu dambaysta buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda oo kurahana way ka wada saramari doontaa oo dadyowguna iyaday u sii qulquli doonaan oo qurumo badan baa halkaas tegi doona oo waxay odhan doonaan inakeena oo aynu u kacno buurta rabbiga oo aynu tagno guriga ilaaha ee reer yacquub oo isna wuxuu ina bari doonaa jidadkiisa oo innana waxaynu mari doonnaa waddooyinkiisa waayo sharcigu wuxuu ku soo bixi doonaa siyoon ereyga rabbiguna yeruusalaam oo isaguna dadyow badan buu u kala garsoori doonaa oo qurumaha xoogga badan oo meel fog joogana wuu canaanan doonaa oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan maraashiyo warmahoodana maanjooyin oo quruunina quruun kale seef uma qaadan doonto oo innaba mar dambe dagaal ma ay baran doonaan laakiinse ninkood waluba wuxuu hoos fadhiisan doonaa geedkiisa canabka ah iyo geedkiisa berdaha ah oo ninna ma cabsiin doono iyaga waayo afkii rabbiga ciidamada ayaa saas ku hadlay waayo dadyowga oo dhan mid kastaba wuxuu ku socon doonaa magaca ilaahiisa oo annaguna waxaannu ku socon doonnaa magaca rabbiga ilaahayaga ah weligeeyo iyo weligeeyoba rabbigu wuxuu leeyahay wakhtigaas waxaan soo shirin doonaa kuwa dhutiya oo waxaan soo ururin doonaa kuwa la eryey iyo kuwa aan dhibay oo kuwii dhutin jiray waxaan ka dhigi doonaa kuwa hadhay oo kuwa meesha fog lagu tuurayna waxaan ka dhigi doonaa quruun xoog badan oo rabbigu iyagoo ugu talin doonaa boorsiyoon hadda dabadeed iyo tan iyo weligeedba oo kaaga munaaradda adhiga ahow oo buurta dadka siyoon ahow adigay kuu iman doontaa xukumadda hore way kuu iman doontaa taasoo weliba ah boqortooyada dadka yeruusalaam haddaba bal maxaad u muusannaabaysaa soo boqorkuma dhex joogo mase taliyahaagii baa halligmay oo ma sidaa daraaddeed baa xanuun ku qabtay sidii naag foolanaysa magaalada siyooney xanuunso oo foolo aad dhashide sida naag foolanaysa waayo hadda ayaad magaalada ka bixi doontaa oo waxaad degganaan doontaa duurka oo xataa waxaad tegi doontaa baabiloon oo halkaas ayaa lagaa soo samata bixin doonaa oo halkaas ayaa rabbigu kaaga soo furan doonaa gacanta cadawayaashaada oo hadda waxaa kaa shiray qurumo badan oo waxay yidhaahdaan ha nijaasowdo oo indhahayagu siyoon ha fiiriyeen laakiinse iyagu ma ay yaqaaniin rabbiga fikraddiisa mana ay gartaan talidiisa waayo isagu wuxuu iyaga u ururshay sidii xidhmooyin loo wada meesha hadhuurka lagu tumo magaalada siyooney saara joogso oo wax tun waayo geeskaaga waxaan ka dhigi doonaa bir oo qoobabkaagana waxaan ka dhigi doonaa naxaas oo adna dadyowga badan baad burburin doontaa oo faa'iidadooda waxaad gooni u sooci doontaa rabbiga oo maalkoodana waxaad gooni ugu sooci doontaa saydka adduunka oo dhan